wasaaradda caafimaadka galmudug ayaa magaalada cobodwa ka dhagax dhigtay mashruuc ballaaran oo lagu dhisayo isbitaal casri ah mashruucan oo qeyb ka ah dadaalka lagu horumarinayo adeegyada caafimaadka ee gobolka waxay kor u qaadaysaa tayada adeegyada caafimaadka ee bulshada isbitaalkan ayaa qeyb ka ah qorshayaasha hay-adda qatar ee jaraati ay noqon doonaan mid casri ah oo adeegyo caafimaad oo taya leh u fidin doonto dadka deegaankaasi iyo kuwa ku nool cobodwaaq iyo deegaanada ku hareereysan haddaba ugu horeyn waxaa munaasabadda ka hadlay guddoomiyaha degmada cobodwaaq muxuyidiin sheekh weli runtii guud ahaan waxaan uga mahad celinaynaa wasiirka caafimaadka haddaan kasii bilaabo dhulkan oo runtii uu asagu gaday lacagtiisa ku bixiyey dabadeedna uu bulshada ugu deeqay si ay u noqoto meel bablig ah oo bulshada loogu adeego oo isbitaal weyn oo degmadu yeelato uu meeshaas uu ka soo baxo wasiirka waa uga mahad celinaynaa waxaan leenahay jazaak allahu khayr sidoo kale hay-adda qadar jaarati ayadana waa u mahad celinaynaa oo mashruucaas aqbashay inay caabadu aqsaqayso mashruuc weyn oo isbitaal ah isbitaalkii guud ee degmada ah runtii qaybo kala duwanna yeelan doona hadduu ilaahay yidhaahdo aan rajaynayno baahiyo badan oo meelo kala duwan loo aadi jiray aad ogtihiin caafimaadka markii laga hadlayo xaqiiqatan wasiir degmada caabadwaaq markii laga hadlaya caafimaadku waa meesha ugu liidato waayo waxyaabo badan oo waxaa jira componentiskiisa uu ka mid yahay qaybta xataa esiga oo ciyaalka nafaqadarrada ay ku dhacdo inaysan xataa lahayn oo degmooyin kale loo qaado waxyaabo maynara waxaa arkaysaa xamar loo aadayo waxyaabahaasoo dhan waxaan rajaynaynaa isbitaalka kafargarayn lahaa in meeshaan uu ka dhisma hadduu geesta kale isagana waxaa geestiisa ka hadlay wasiirka wasaaradda caafimaadka galmudug isagoo sheegay in wasaaradda uu dhammaystiri doonto isbitaalkani
isbitaal ay yeelan doonto degmada caabudwaaq oo ah isbitaalkii guud ee degmada ayna si toosa u maamuli doonto wasaaradda caafimaadka ee dowladda galmudug wuxuu isbitaalkani qayb ka yahay intiinii la socotayba qorshihii wasaaradda ee lixdii biloodoo lasoo dhaafay aan soo bilownay oo ahayd inay wasaaraddu wax ka qabato dayactirka iyo dhismayaasha xarumaha caafimaadka oo haddeer xarun caafimaadoo tan la mida ay ka socoto dhismaheedu gurceel ka socoto middaa mid la mida ay ka socoto gaalkacyo isbitaallada cadaada iyo dhuusamareeb ayaguna dhismo ku socdo inaan maanta kii caabudwaaq halkan asnaha ku dhagax dhigno waxay noo tahay sharaf bay wasaaradda u tahay aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waan ognahay baahida ay degmadani qabta ee ku saabsan adeega caafimaadka balse wasaaraddu waxay ku rajo weyn tahay oo qorshaheedu yahay in isbitaalkan oo aan ognahay qaybta maanta meeshaan ka dhismaysa inaysan ku filnayn inay wasaaraddu qaybaha ka dhiman isbitaalkan oo ay ku jirto qaybihii qalliinka